dowladda soomaaliya ayaa maanta dad soomaali ah ka soo daadguraysay dalka koonfurta suudaan oo dagaalo ay ka jiraan qadka taleefonka waxaa si toosa ugu jira shaafici nuur calas oo ah xogayaha koowaad ee safaaradda soomaaliya ee koonfurta suudaan shaafici mana maqlaysaa waxaad nooga warantaa tirada dadka soomaalida ah ee laga soo daadgureeya dalkaasi koonfurta suudaan ayaad joogto maanta waxaan qaadnay dadkii ugu horreeyey ee dadka ku dhibaataysnaa south sudan tir ahaana waxay gaarayeen boqol iyo soddon iyo kow qof yaa idinka caawiyey daadgureynta dadka walaalo waxaa caawinaadeeda iyo soo jeedinteeda iyo kashaqaynteeda lahaa dowladda federaalka soomaaliya oo ugu horeeya madaxweynaha oo arrintan aada ugu mashquulsanaa sidoo kale arrintan waxaa iyadana sii dhiiragelisay wasiiradda arrimaha dibadda oo dagaal aada fara badan gashay kadib markii meeshaan timid iyadoo kamid a weliga iyo xaalada meesh ka taagan aragtay communitiga la kulantay marka guud ahaan waxaa iskale dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya iyo wasaaradda soomaaliya koonfur sudan oo iyadan documentation waa gartay marka xaggee loo duuliyey dadkan dadka waxay u kala socdeen intooda badan gobolada soomaaliya laakiin hadda falaadka laga qaadayo meeshaan wuxuu ku wajahnaa muqdisho xaaladda deegaanka ama gobolada dalka koonfurta suudaan ee soomaalida ay ku dhibaataysnaayeen sida magaalada boor oo kale ka waran xaaladii ugu dambeeyey soomaalida halkaa weli ku sugan horta intii badnayd ninety eight percent dadka soomaaliya waa soo dhexeen dadkii maanta baxay aan qaaday kamid ahaayeen aad dadka numberka numberka ugu badan ahaayeen numberka labaad insha allah falaada ku xigaan inta aan ognahay ogaalkeen ah hadda qof soomaaliya oo xagga ku haray ognahay ma jira laakiin waxaa jira managa magaalada malakaal dagaalo ay ka dhaceen dadka dhibaataysnaa ayagana qaar riyo inkaa soo qaaday inta kalena waa lagu mashquulsan yahay magaalada beenti iyo sidoo kale oo unitiska ka tirsanaa dadka soomaaliyeed ee ku dhibaataysnaa intooda badan waxaa soo qaaday u-n-ka waxaa jirta hal magaalo oo dadka ku sugnaayeen aan weli u n ku aysan kasoo qaadin oo jubba noogu keenin waa magaalo leedahay barian oo ka tirsan unity state ilaa toddobaatan iyo afar qof laakiin ay noo sheegeen shalan ugu dambeysay aan la xiriirnay in ay jiraan macnaha dadka ugu horreeya lasoo qaadaya ay geli doonaan insha allah waa gartay dadka laakiin ma ahayn dad keligood iska socdo waxay ahayn dad ganacsanaya oo hantile oo baabuurle oo dukaamale oo gobolada ku joogay marka hantidoodii iyo waxyaabihii ay dhulka ku lahaayeen xaggey ku dambeeyeen walaalo weli waxaan wadnaa recording yani dadka sida wax usoo gaareen iyo wixii laga kala sasameeyey marka mana haysano weli yani hadda waxaan xoogga saarayna waa midaan lafta weli arrintaas kamaanaan fariisano because waxaa waaye dadkii meesha kusoo ceertoobay ama dhibaatada soo gaartay jubba markii yimaadeen nolol kumaysan haysan jiif kumaysan haysan safaaradday seexanayeen maalintii dhan intooda badan nala joogeen qaar kamid a marka yani hadda waxaan xooga saarnay bal inaan badbaadino naftooda kadib waan iska waraysan doonaa hadii laa qadar dhinacaas waa gartay marka ma jiraan ma jiraan duulimaadyo kale oo aad qorshaynaysaan in dadka aad ku daadguraysaan oo aad suudaan koonfurta suudaan kaga qaadaan sida kuwan maanta la sameeyey qorshaha wuxuu ahaa ilaa laba falaad ugu yaraan inaan sameyno falaadkii koowaad alxamdulilah si guul ayuu ku baxay falaadkii labaad dad badan oo isdiiwaan geliyan waa jiraan inta yartaada ka dhimana beriyaa la dhamaystirayaa waa sugaynaa marka laakiin aadan uga shaqaynayna xilligu noqon doono ma ma hubno qofjeerad maanta isla yimaadaan oo hal mar laakiin way noqon weysay marka hadday noqon doonto arbacada noqon doonto khamiista waa waa arki doonaa laakiin kulley aadan u kasbarti karaynaynaa
shaafici adigoo soo koobaya qofka doonaya soomaaliga ee koonfurta suudaan meel kamida joogee doonaya in daadgureynta uu galo ama uu kasoo baxo wadanka aad si loo qaado ama daadgureyntan uu galo maxaa laga doonayaa inuu sameeyo kaasi waxa uu ahaa shaafici nuur calas xogayaha koowaad ee safaaradda soomaalida ee koonfurta suudaan oo qadka si toosa ugu jiray